haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada jabuuti noogu soo diyaariyey wariyahayaga ramadaan muuse
waa mar kale iyo barnaamijkiinnii dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga e v o a faaqiidaada toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa arrimaha la xidhiidha xoolaha gaar ahaan qaabkay u soo galaan dalka jabuuti kadibna ay xooluhu ugu kala gudbaan labada dhinac ee kala waa marka hore wixii xoolo lagu cunaya jabuuti ee ku qulqula xerada loo yaqaan gegada amba saylada xoolaha kadibna u gudba dabaaxadda lagu qalo xoolaha iyagoo sidaasna ku dambeeya suuqyada hilibka magaalada jabuuti marka xigtana waxaa kaloo jira xoolo soo galo maga jabuuti hase yeeshee toos ugu gudba xerada maxjarka xoolaha ee ku taalla degmada dabeerjoog oo ku dhowaad xagga bari soddomeeyo kilomitir ka xigta magaalada jabuuti gaar ahaan dhinaca suudinta ay wadaagaan jabuuti iyo somalilan iyadoo xoolahaasi ay yihiin kuwa loogu talagalay inay uga sii gudbaan dalka jabuuti waddamada khaliijka boqortooyada sacuudi arebiya yeman iyo qaar kale oo usii jeeda dalka masar gegada xoolahee jabuuti waxay ku taalla duleedka magaalada jabuuti gaar ahaan degmada belbela gegada xoolahee magaalada jabuuti waa goobta lagu xareeyo wixii xoolo nool lagu cunayo magaalada jabuuti haddaba wakhtiyadan dambe shirkad si gaara loo leeyahay ayaa wada maamusha saylada xoolaha iyo dabaaxadda lagu qalo xoolaha ee magaalada jabuuti agaasimaha shirkadaasi mawlid xuseen warsame ayaa iga waramay qaabkay u shaqayso saylada amba gegada xoolaha ee magaalada jabuuti gegada adhiga waa meesha keliyaatee xubinta keliyaatee wadanka xoolaha lagu kala iibsado saylada la ydhaahdo taasi waxa weeyaan xoolaha wadanka oo dhan halkaasa yimaadaan baac mushtar iyo dadkii wax iibsanaya halkaasa laga iibsadaa laisku wadaarsadaa waa suuq aada u weyn xerooyinku waa toban xero oo lo ah iyo toban xero oo adhiya iyo dhul aada u waasaca ay lagu kala iibsan karo xoolaha dilaalkiibaa la wareega marka haa dilaalkiibaa la wareega dilaalkaasi markuu la wareego hawshiisa isagaa qabsada oo la wareega oo de dilaalkaasina dee markuu la wareego isaga hadhow toola dexe dilaalkiina xadhiglayaalba daba socda layaalba daba socdoo kala wareegaya saas silsilada dhanba sidaas ay ay u samaysan tahay gegada dilaalkaasi wuxuu u wareejinayaa xadhigle xadhiglahaasi xadhigle kale aduu laba xadhigle gacan laba gacmood saddex gacmood bay gashaa xilligaasa qofkii iibsanayay banaanka ugu soo daadigaa oo neefkii la gooyaa qiimihiisii oo laga iibiyaa qaar ka mida dadka ka ganacsada xoolaha oo iskugu jira mulkiilayaasha xoolaha wakiilada iyo dilaalada oo aan kula kulmay saylada xoolaha jabuuti ayaa sidan igu waramay magacaago saddexan ii sheeg kageesaala guuleed waxaad tahay dadka adhiga keena xaggan haa dadka adhiga laanahay adduunyaduna de waa laba cisho qooy waktiga maantana waa adiga arkay isuguu yahay waxaa ninbaa wadanka ku nool iyo annaga wadankana ku noolna se sanaad ka shaqaysa hawsha halkan toban sannadood ay ka badan tahay waa dadkayagi waana dalkayagi wax ay wax kala nagama geyn bal halkayow agoomaa nool dhulka maanta isaga noolla ilaahay meesha ku nooleeyo ku barkada ku qura laakiin waxaa la sheegayaa waagii hore dee wax dayri ma jirin oo meesha ku xidhnaa nidaam ma jirin adhiga qaarkood waa laynaga xadi jiray laakiin iminka waxaasoo dhan waa laynii nidaamiyey
waana na noo hagaajiyey tuuguna dee weligiiba kama hadha wakti haddii la nadaamsho la xidhayna tuugu iska jiraa uun kii wax qaadaa sidii bu wax u qaadaa dawladdu mayada karaysa dadka dhulka adduunyaduna waa iska fiican maxaad ka heshaa bal ka waran xoolahan markaad iibso wixii alla noogu dara keeno wax meel noo yaallo noo qorani ma jiro wixii alla noogu daro laakiin xaalad way wanaagsantahay way wanaagsantahay wax ba'naani ma jiro waana janno weeye
suga jaacu sare way suge dadka adhiga keenaatay xaggan xoolaha dadka halkan degan baan ee xoolaha halkan joogaan kuwa halkan u jooga haa marka dadkii xoolaha lahaa ee xaggan keenayay kuwa u joogaatay adiga kuwa u joogaa wakiilka waabaan waa fiicanaya boqolkiiba boqol
hawsha sidee u socotaa wallahi hawsha si fiican bay noogu socotaa laakiin biyaha iyo intii horey waaga hore ahaanayeen iyaa naga yar goobsa xooluhu iminkaas halkan iibsigooga waa caynkay iibsigooga waa dharba sixirka sida u soo gala un weeyaan maalin qaybahooga waa hoos maalin qaybahooga waa kor dharba sida gobyaha ku soo galaan weeyaan sixir u yaallo oo go-ani ma jirto maalin qaymahooga u hooseeya maalin qaymahooga u sarreeya dharba siday daxoolu dakhil bay ka yimaadiin dibadday nooga soo galaan dalka dhexdiisa daxoolu ma joogaan kolkaa xagguu dakhil hadduu arigu hadduu laba gaari ay ka soo guurto suuquu sara kacaadeedo neefku dee labayo toban iyo saddex iyo toban ka sarreeyu noqdaa hadduu dakhil afar gaari wax ka badan ay ka soo guurtana hoos buu soo dhaca ayuu dhaadhacaa toban iyo wixii ka hoos ayuu noqdaa wax iminka u yaallo oo aan kuu sheegi karayo taxdiir oo yaallo ma jirto imse sanada hawshan ku jirtaa hawsha waxaa ku jira ilaa labaatan sana baan dhex jooga halkan baan joogaa suge bal waxaad ka warantaa dad baad wakiil uga tahay halkan aad ku iibisaan adiga faa'iida maxaa ku soo gaadha dhanaar wuxuu ilaahay naga soo gaarsiiyey faa'iido u mancu faa'iido la'aanta nin aan faa'iido aan ku qabin meesha dee ma fadhiya ka dhigan tahay macnihii Laakiin- malmaalmeedka dhaarta haddii ilaahay wax noogu dara waan ka cuna xoolaha awel waa la lugaysiin jiray ilaa dabaaxadoo kale maanta laakiin gaadhiyaal baa lagu qaaday iyada seed u aragtaan wallahi taa nidaamka uu fiican yahay oo xoolihii waaga hore kaynta dhirta lala gelayay halaabayay taa boqol kiiba boqol goofneed ninka baabuurka dultiisa waa loo daryeelay wuu fiican yahay taa horta si fiican baan u arka
magacaaga saddexan ii sheeg magacaygo saddex maxamed mid baa laydhaa maxamed eh, dadka xoolaha halkan keenaatay haa maanta imse xoolaad keentay ee intaa baan keenay laba boqol iyo labaatan gari urgiya adhiga waa naga dul taagan eh, ishooda marka la eego aad bay u wanaagsan yihiin haye bal ma seed u aragtaa adugu dee anugu iiblaan baan u arka halkan May- annagu se waa adhiga lacag badan baan soo siisanaa waan soo ganacsanay lacag baan soo siisanay neefkiiba laba- laba kun iyo sagaal boqol buu nagu taagay oo etoobiyana halkana halkana lacag dee gafiisa kuma hayno sana anagu daryeelka xoolaha ka waran wax dhibaataa ma leedo kii waa helaan cawskii waa helaan haa way leeyihiin biyo caws wanel qaali ha noqdaan caws aadan faarax dhalaar maydhane maxaad ka tahay xaggan adigu ma dilaal ka ahay dilaal haa waayahay ka waranta xaaladdu wacayinkay waa nimcad ilaah
adhigii waa nagan arkanay imika uu soo galay loobaan arkanin la dejinaya waktigaa buu iska leeyahay uu dhaadhacay wuuna fiican yahay barwaaqa ilaahay dadkan Amerika- magacaaga horta ii sheeg anigu cays cabdi muuse waxa weeye dalka jabuuti maanta sida uu yahay iyo sidii wahaari jira anagu waan garanay daraan xoolaha intaa lacigeeda ka sida duljeega laga qaada may kaafi kartaa ay booyada ku subto waa maya weeya runta waan isku naan waa kuwa xoolo dad yaduwa isla meelfaanaka wala hagooga taasi waa taa nibcadana lagu sheegayana adhiga aniga saar haddaan qura cunaynay geegaan iyo dhegagoogu sii caymadaya awrumaa kuu sheegay intii noo hadhay waa taa joogta ta kalena dee wadanka itaalkiisa weeyaan raggayaga adarkaysa ku tuma cad iyo ku tuma madowleba mawaashi kale kama shaqayno wan kaaban lixni ku haysanaa ilmaha naga soo hor caymada boqolkaa ka siinaa istaatu dherigay ka karisaa maamulaha saylada xoolaha ee jabuuti rooble liibaan geedi ayaa isna iiga waramay qaabkay u soo galaan xooluhu gegada xoolaha saacadan oo kale dhaadhacaan xoolo markay dakhil ka soo guuraan iyo cali sabiix bay xooluhu noogu yimaadeen markay halkaa ka yimaadaanna saacadan oo kale dhaadhacaan waktigan bay iminka yimaadeen waa ka ariga ay dhaadhacayso lodii ay dhaadhacayso waa adigaa wada arkayo saasay iminka waktiga imanayeen weeyaan waayo bal rooble waxaad nooga warantaa dadku waxay in cabasho ka muujiyeen xagga biyo laaninay jirta xaggan eh, gegada xoolaha bal naga waran iyada biyuhu way jiraanoo biyaha way jiraanoo xagga ariga iyo xagga lodaba dar walba way ku jiraanoo way way buuxaan biyuhu laakiin israaf bay dadku doonayaan kuwa ay ku maydhaan dadkoo dhan inay ku wada maydhaan bay doonayaan kuwa israafka aan baana jirin oo israafka aan ka ilaalinaa si yaroo dee waxaan u sugnaa istaahil oo dee dad xoolahana ku filan dadkuna ay cabaan marka biyo way jiraan way jiraan biyuhu way jiraan goyadaabay ka buuxaanba goyadaa dheer ee darkaysay ka buuxaan biyuhu
magacaaga saddexan ii sheeg magacayga waxaa la dhahaa doctor nuur yuusuf yaasiin doctor nuur eh, halkan caafimaadka xoolahaad ku eegtaa gegadii xoolahaynu joognaa ee jabuuti hay shaqadu see u socota wallaahi shaqadu waan wadnaa waan iska si fiican u u socotaa Een, halkan waxaan ku joognaa gegada laba doctor baan ku joognaa aniyo inan kale oo cabdillah la dhaho doctor cabdillah la dhaho halkan waxaan u joogno waxa weeyaan waa caafimaad een, xoolaha wixii bukawaan daweyna Ee, wax kaloo kasii muhiimsan aan u joogno waxaa la dhahaa preventive een, wiqaaya nacam ilaalin inaa laga- haa ka hortag Een, eh, waxaa jiro xa- xa- xanuuno u kala gudbo oo coronavirus sameeyo oo zoonotic disease la yidhaaho afka qalan lagu yidhaaho oo u kala u kala gudbo xoolaha iyo iyo dadka u kala gudbo Een, waxaa kala waxaa kamid oo kale xanuunka TB-ga la yidhaaho ee loo yaqaano qaaxada Een, waxaa kaloo kamid ah xanuunka la yidhaaho brucellosis waxyaalaha ayaan een, ayaan ayaan xooga saarnaa oon ka oon ka badhnaa xoolaha Een, waxaanan xoolaha oon u- u- u ka badhnaa markay ay soo galayaan xoolo waxay nooga yimaadiin eh, dakhil bay ka yimaadiin amba waxay ka yimaadiin xaan kale soomaaliya nooga soo galaan marka ugu horeysa gaariga xeelada uu soo galayo ayaan markaaban ayaan baadhnaa Eh, wixii aan ka aragnay aan ka sheekaysanana waxaan leenahay xeraan leenahay oo ku association aan ku samaynaa oon eh, qayba karantimayntii ah current meeting ayaa jirto halkaa way ku taallaa qaybtaa baan gelinaa wixii kalena waxaan usoo sii deynaa suuqa ina marketingka la geliyo oo la kala iibsado Een, sidaa baan ku shaqaynaa shaqadeeda weeyaan Way- marka wa- sidee u dhacdaa hawshu In- neefkii baad soo qabanaysaan waad tallaalaysaan waa waa sidee may eh, uu- waxa marka uu gaa- gaa- neefka xooluhu gaadhigu kasoo dhaadhacayo markaabaan ayaan hoos joognaa Een, eh, waxaa jirta de waxaad ku eegi kari sida isha Eh, waxaa kamid oo kale ha- neefka waxaad eegaysaa dee calaamada lagu gartaa jirto dhaqdhaqaaqaysa Een, een, Suu tallaabsanayo.
suu tallaabsanayo sida u joogsanayo waxyaalaha oo dhan baad eegaysaa marka neefka aad ka sheekisid baa odhanaysaa de waad calaamadinaysaa waxaad odhanaysaa neefkan xaggan u joojiya Een, kadib baad iyaad iyaad u galaysaa de wuxuu yahay de ma neefkan ma suuqa ma gali karaa mise ma gali karayo xanuunkuu qabo dadka ma qabansiin karaa mise ma qabansiin karayo markaa kadib baad eegaysaa Een, laakiin waa waxaan ku- ku sameynaa waxa weyn waa isha weyn horta weyaan gaadhiga markuu ka dhaadhacayo unbaa isha unbaa isha la maraya marka shaqadiinaba ma ishay ku socotaa neefka dushunbaad eh, ka eegaysaan ee wax kaloo in, eh, aad ku samaynaysaan ma jirto Een, ma- kadib markii dee int- wixii la sameeyey la karantiineeyo ayaaba ayaa loo eegaa de inuu laab- laabuyo wixii dee dhiiga laga qaadi karayo iyo wixii kale dee la- iyo shaybiga la taaban karayo iyo wixiiba dib baa looga samayn karaa laakiin horta ugu horeysa waa isha weeyaan waayo xoolo way badan yihiin eh, ma- xa- neef kastaba intaad soo qabatid een, uma samayn kartid eh, examination keligii ma samayn kartid Eh, laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa de- waa isha inaad kala socotid weeyaan horta qaabkaasaa marka loo eega caafimaadka xoolaha caafimaadka loo eegaa suuqa marka ay joogaan weeyaan marka dambe deed haddii sadee loo eh, karo- la karotineeyo ayaa la eegaa de neefkan ma in- in- muxuu la xanuunka daweyn karayaa la daweyn karayaa eh, intuu sii joogi karayaa markii la daweeyo een, wax- wax- waxaan kuwaan qabanay ee karantiinada ku sameynana kuwaan daweyna waan daweynaa markaan daweynana qofkiisi baan u celinaa waan kana dhahnaa waa kan neefkaagi imika waa caafimaad waad waad iibsan kartaa oo imika iibi gali karayaa laakiin waxaa jira neef halkan aad kasii daysaan oo caafimaad ahaan aad kusii daysaan laakiin dabeexadda markuu tago la sheego halkaa dhakhaatiirka loo joogta ay tilmaamaan inuu caafimaadii liito neefku marka taasoo kale maxaad ka odhan leh taa way jirtaa waa saa way dhici kartaa waayo waxaa jirto een, ah, neefaha marka la eegayo neefka xoolihiisa marka la eegayo waxaa jirto wax la dhaho antimortem iyo wax la dhaho bastimortem la dhaha jirto waxaa jirta bastimortemka waxa antimortemka wuxuu ka dhigan yahay neefka marka uu nool yahay een, waxyaala aad aad aad ka arki karaysid baad ka arki karaysaa wax baad ka qaban kartaa bastimortemkan waxaa jirta markuu dhinto ayaa dib loo eegaa marka waxaa jirta waxyaalaha ishu ay qaban kartiin oo anba examination uu soo saari karin laakiin doctorka halkaa markii aan la qalo uu dib isagu u sameeyo examination uu sameeyo oo shay baaritaan iyo waxa uu sameeyo uu kasoo dhex saari karaya jirto qayb waxaa jirta markaa waxaa jirta namar uu jirto neefka oo dhan uu la qabanin karin eh, laakiin uu jus uu qayb ka qaban karayo beerka oo kale uu ka qaban karayo mm, lugoo kale uu ka qaban karayo ayaaba jirto marka taasina way caadi weyn oo way isku xidhan yihiin eh, neefka xataa aad aad ka shakisan tahay waxaad la hadli karaysaa doctorka halkaa joogo aad ka odhan kartaa neefka caynkaa caynkaa caynkaasa caafimaadkiisa waan ka shakisan yahay si fiican u- u fiiraado marka la qalo ayuunbaa markaa la arki kara marka la qalon baa la ogaan karaa haa.
magacaago saddexan ii sheeg maxamuud idris muumin waay maxamuud kan waxaynu dhex joognaa gegadiyan xoolaha waxaad qaabilsantahay kuwa dee cawska iibiya markaa bal nooga waran cawsku waxaana laga siiyaa afar kun iyo afar boqol baana laga siiyaa annaguna markaa waxaan sii siinaa laba kun iyo laba boqol baan sii siinaa calaa xabo yaa iniga iibiya iniga annaga waxaa laga iibiyaa niman etoobiyana laga iibiya Ee, xaggana lalaga iibisada Ah.
ayaa lalaga iibiyaa Ah.
marka dadkaasaan kasii tafaariiqayna saasaan u iibinaa annaguna dee bal ka waran ah, inta badan xoololeyd waxay ka cawdaan ah, caws aan maaragtay munaafacad wanaagsan lahayn kan se kan ka waran bal
cawska een, eh, waxa weeyaan dee badh hallaaba iyo badh haddii alla ku royo in kastaba uu leeyahay marka dee kolley adugu ma waxtar la'a etoobiya laga soo guray cawska etoobiya laga soo guro cawska
Waay. marka loodii adhigii xoolahoo dhan baa wada cunaya haa adhiga iyo lo'da iyo xoolo oo dhan baa cunaya noolo oo dhan baa cunaya xoola haddii ayna caws ka ahayna ma noolaadeen xooluhu ma kumana nagaadeen xerooyinka oo kuma nasteen waxay ugu nagaanayaan xerooyinka oo cawska yaalla weeyaan cawska hadduuna oolin ma nagaanayaan laba habeen ma nagaanayaan Ah, in qofkii lahaa xoolaha ee soo gashaday halkan ah, gegada ayaa iniga iniga iibsada markaa xoolihiisa siiya ninkii ninkii xoolaha oo halkan u joogaan baa laga iibsada
xoolaha siiya oo xoolaha siiya Ah.
waa sidaa weeyaan waay dee bal ka waran iminka in waacinkee in socodkiisa xoog ma lagaaga iibsanaya wallaahi bil iyo waxoogaa bil iyo gogo intaba wuu noo yaalaa wuu socodkiisu iska gaaban yihi laakiin haddana u socda u socda haa dhegaystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii faaqiidaada toddobaadka iyadoo toddobaadkan aan kusoo qaadanay arrimaha la xidhiidha xoolaha gaar ahaan qaabkay usoo galaan dalka jabuuti oo xooluhu ay ugu yimaadaan inta badan xagga ethoobiya iyo somalilan xoolahaasi oo iskugu jira geel lo iyo adhi ayaa u kala baxa laba qaybood qayb lagu xareeyo saylada xoolaha kadibna loo gudbiyo dabaxadda lagu qolo xoolaha sidaasna ku dambeeya suuqyada laga gato hilibka ee ku yaala magaalada jabuuti iyadoo qaybta kalena lagu xareeyo maxjarka xoolaha sidaasna looga dhoofiyo dalka jabuuti iyagoo usii jeeda dalal kala duwan dalka jabuuti si ka duwan dalka soomaaliya dadku waxay inta badan cunaan hilibka adhiga iyo looda iyagoon danayn hilibka geela oo goobo aad u kooban lagu qalo inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddana waxaa la qiyaasi karaa in xaaladda cunidda hilibka geela ay soo dhaamayso sidii hore markaad eegto dadka reer jabuuti waayo wakhtiyadii hore magaalada jabuuti goob keliya ayaa lagu qali jiray neef keliya oo geela markaas ayaa welibana laga sheegi jiray idaacadda si looga wargeliyo dadka aad u xiiseeya hilibka geela si kastaba ha ahaatee marka xoolaha laga soo saaro gegada amba saylada xoolaha waxaa loo soo gudbiyaa xarunta dabaxadda lagu qalo xoolaha ee ku taalla magaalada jabuuti agaasimaha shirkadda maamusho dabaxadda xoolaha ee dalka jabuuti mawlid xuseen warsame ayaa i faahfaahiyey siday u dhacdo hawshu markii xooluhu nastaan la kala iibsado xoolaha baxaya waxaan dee ka qaadnaa neefka aan ariga boqoliyo konton baan ka qaadnaa boqoliyo kontonkaasi haddii aan kuu kala dhigdhigo aan adaaba yaabi doonaa rabadaano waxa weeyaan boqoliyo kontonkaasi waa caafimaadka markuu soo galayaan eegaa securitygiisii oon ku sugaayo amnigiisii oon ku sugaayo dabaxadda markuu tago gudaafadiisii weeyaan gudaafad lacag kama qaadno cidda xashiisha ah xashiish ahaa iyo daryeelkii kale iyo hawshii kale laga qabanaya halkii dabaxadda weeyaan iyo qaaditaankii dabaxadda hilibkii markii isagoo qalan aan qaadno sariibada ugu dambaysan aan u geyno intaasoo dhan boqoliyo konton ku qaybtama haddii aan u qaybqaybino dee malaha waxay noqon doontaa dee santimay gali doontaa saas waa nidaamkii dowladdu ay dhigtay waagii toddobaatanadii baan u maleeyaa la dhigay sideetanadii markii calankaan qaadanay sidii anagu weli waxba kamanu bedelin sidii aan u qabsanay unbaan anagu nidaamkeenii waxaan ku darna mooyaane waxaan anagu ka naaqusno farankeen anagaa ku darna waxaan ka naaqusnan ma jiro halkan dabaxadda xoolaha lagu qalo kolkay xooluhu yimaadaan ee dhinacii gegada xoolaha laga soo raro waa la keenay xoolihii dhinacyaad kala gelaysaan intaan qalitaankii waxaa la gelin bal nooga waran horta xooluhu way yar nastaan bal noo faahfaah horta sidaa sheegtaba de waxa weeyaan wuxuu waa processes waana waa silsilo dheer neefka kasoo baxa gegada ee lasoo calaamadaystay uu gazaarkii laha soo calaamadaystay tobankii subaxnimo uu nasanayaa gegadu joogaa caws buu cunayaa biyuu cabayaa kadib baa lasoo rarayaa wixii duhur ka dambeeya saddexda imanaysaa xoolaha u horeeya dabaxadii kusoo degayaan tiray ku imanayaan sidaan kuu sheegay tiray kaga soo baxaan halkaa tiray ku imanayaan maadaama nidaamkii hore ee soo lugaysigii madaxweynaha badilaheed tiina dee dadku way way ku waafaqeen waana nidaam fiican wadan waxaan nahay waxaanahay waa caasimada waxaan joognaa caasimadan xoole lama lugeysiyo sidaad ogtahay neefka markaa la keeno halkan xerooyin baan ku xareynaa xerooyinka markaan ku xareyno waxaan sameynaa way nastaan dabaxadii lagu qaliyay kolkii dabaxadda markay yimaadaan xerooyin bay iska leeyihiin ay ku nastaan way nastaan markay ay nastaan waktigii la qaliyay markay ay gaadho neef walba waa la qalaa sidaasayna de hawshu ku fulintaan wakti waxaa jira xooluhu ay gabaabsi yar galaan iyo wakti ay nagu badan yihiin waktigay gabaabsi galaan waktigay nagu badan yihiin horta sida runta waxa weeyaan waktigu waxa weeyaan waktiga ay nagu gabaabsi yihiin waa waktiga saddexda bilood ee aan leenahay bisha saddexaad afraad shanaad kolkol lixaad bay gashaayoo dadku waxa weeyaan nin walba wuxuu wuxuu wuxuu doonay inuu doogsado neefkiisa inuu doogsado si uu lacag fiican ugu helo xashka xoolaha xashka ayay dadku u dhigtaan taasaa ayaa sababtay intan dambena horta waxa weeyaan abaaro aad u daba dheer ayaa xoolaha taabtay taasina way sababtay oo abaari alxamdulilah iminka sanad in laga joogo xooluhu aad bay qurux badan yihiin oo barwaaqay ku nool yihiin alxamdulilah waktigay u badan tahay waa waktiga ciidda adxada la yidhahdo weyaan waxay u badan yihiin xooluhu saddexdaa biloodan ii sheegana waktigii ay gabaabsi yihiin xooluhu xoolaha badankoogu halkay ka yimaadaan ilan jabuuti waynu ogno oo xoola caynkaasi ma jiraan
wallaahi badankeyga si dadkao dhan ay u wada garanayaan waxay ka yimaadaan wadankeena jaarka etoobiya iyo somalilan waxayna u badan yihiin waa etoobiya etoobiya ayay aad iyo aad uga yimaadaan xooluhu boqolkiiba sagaashan waan odhan karayaa haddaan carabka ku dhufto halkan somalilan waxaa kasoo gala dhifdhif yar baa kasoo gasha oo aada u kooban oo boqolkiiba toban aan odhan karino markay halkan xooluhu soo galaan dabaxadda lagu qalayo caafimaad ahaan haddana dhinac kale aad kasii eegsaan intaan magaalada weli aanay gelin haddee xagga dee maskaradaha tahay ina loo sii gudbiyo oo markaa dadweynuhu halka ay ka iibsadaan amba dee hoteelada iyo qaybihii kale dee lagu cunaya hilibka marka bal noga waran arrinta
horta sidaa carabka aada ugu dhufatayba aan rabadan waxa weeyaan wax walba horta dee waa inaad si fiican sideeda waa inaad uga soo baxdid hawshana waa hawl aada u culus waa caafimaadkii dadka dadweynaha ayaad ilaalinaysaa neefka gegadaan kuu sheega la eegayo waxaa laga eegaa guud ahaaneed baa laga eegaa neefka halkan markuu soo daadegay la qalana dakhaatiirtu waxay ku howlan yihiin neefkii oo qalan inay meel walba ka fiiriyaan beer noqotayaa meel walba ay ka fiiriyaan sidaas in xagga saylada lagu kala iibsado xoolaha dee gegadan aad maamushaan waa lagu eegay caafimaad ahaan soo maha dushun baa laga eegay dul ahaaneed waa lagu eega doctoradu iyada khibradda dhan iyagaa leh neefkay arkaan inuu buko amba uu aada u tagdaran yahay way xareeyaan dawooyin baa la siiyaa laakiin marka ay dusha kasoo eegaan laakiin waajibku wuxuuna saaran yahay in halkan doc laga eego neefka waxaa dhici karaysa neefka inuu beerkiisu buko isagoo dusha iska caafimaad qaba intaasoo dhanna doctera habeenkii halkan usoo jeeda oo eega neefka markaa la eego neefka laga shakiyo oo waan ka dhex saarnaa qofkii lahaa certifica baan u goynaa dowladdana waan ogeysiinaa service veterinerka waan u yeernaa maxay ahayd wasaaradii xoolaha waan tusnaa iyaguna nala joogaan iyagoo nala joogaa wixii la wada arkaa sidaasaa markaa qofkii lagu qanciyaa qofku qancaya lagu idhahdaa dee waa caafimaadkii dadweynaha weeyaan neefka ilaa adigu haddaad lacag doonaysid waa is laakiin caafimaadka dadweynaha ayaa annaga noo mudan oon door bidnaa marka ta kale waxa weeyaan neefka markaan qallo gawaari baan saarnaa siribad walba waktiga ay rabaan baa loo geeyaa waa salaada subax marka fuuda laga qaado si dadkeenu ay u kala iibsadaan dadkii subaxa doonaya ay yimaadaan saribadii waktiga u haboonna waan geena aynu weydiistaan dabaxadda dhexdeeda mid ka mida dhakhaatiirta xoolaha ee ka howlgala halkaasi cabdilaahi aadan jaamac ayaa iiga waramay qaabkay u eegaan caafimaadka xoolaha la qalay oo u badan lo iyo adhi maadaama ay yihiin xoolihii lagu cunayay magaalada jabuuti
qaybta leedha kaarkaska oo hilibkii oo wada dhana waxaa la eegay kalarkii iyo hadday isbedeleen iyo waxaa la kaloo la baadhaa qanjadhadiisa qaybta kale labaad waxa weye qaybtan oofalka leedhaa waa beerka iyo sambabka iyo laakiin waa marka la qala markaas waa marka la qalo waa marka la qalo wey beerka iyo sambabka iyo wadnaha ayaa la eegaa waa la jeexaa kolkaa waxaa laga baadhaa wax barasayd leedhaa iyo xanuunadan kale tvda leedhaa iyo ayaa laga eega iminka halkan waxaynu dhex joognaa dabaxadii looda halkan layskugu keenay iyo adi ayaynu arkaynaa biyo iyo ciidamada iskugu jira waa kuwii caawi la qalaya berita hole suuqa jabuuti la geenaya a waa kuwii caawi la qalay ee loo diyaarinaya beri subax suuqa kale abaarahoo kale markay dhacaan xooluhu waata dhibaato fara badan ay gaadho wakhtigaasoo kale bal nooga hor kulley abaartu dhibaatooyin badan bay xoolaha u geysataa laakiin xanuunada kolka xoolaha loo eego abaarta waxaa kaga badanba wakhtiga barwaaqada laanna waxaa soo kaca jermiskan xanuunada sababoo dhan wakhtiga barwaaqada ay soo baxaan baadaan wakhtiga abaarta kulaylka way ka dhuntaan laakiin wakhtiga barwaaqada iyo iyaguna xoolihii raadiis yidhaadin inay soo baxaan
cali buxjaamax cali gazaar baa tahay markaa halkan dabaxadda ku qala xoolaa aa qolada looda qasha ayaan ku jira anigoo baxaas baana adhigana ma qasha adhigana waan qalaa labadaba waan qalaa bal ka waran waad waad qasheen neefkii ma jirta inigu waxyaaba aad ka aragtaan way jirtaa markaan lada qalno waxyaabaan ka aragno amba kolkaan adhiga qalno waxyaabaan ka aragno waxyaabahaan ka aragno hadday wax khatar ku keeni karaya yihiin anagu waxaan ugu yeernaa doctoorka si uu isagu wax uga qabto hadduu waxaasi wax dhib leeyahayna looga qabto suuqa hadduu wax dee la furdaamin karayeeyahayna isaga ayaa ku shaqaleen kolka anagu waxaan ugu sheegnaa doctoorka ayaanu sheegnaa u dhibna waaye bal waxaad cali nooga warantaa waa la nidaamiyey meeshan dabaxadda dareys baa layni xidhaa qalab baa layni siiyaa laga soo shaqeeyo dee lagu talagalay bal nooga waran hawsha
waa lana siiyaa oo waxaa lana siiyaa darays u gaara dabaxadda waxaa lana siiyaa kaba u gaara iyo koofiyada u gaara iyo midiyo u gaara markii hore say ahaan jirtay si u dhoweyn baayaa lana siiyaa marka insha allah si nadaam aya shaqadu kaska socotaa
xaalad nadaafada wanaagsan baad wax kusoo hawshiina ku qabsata nadaafadu haa boqolkiiba boqol imika waa aad ba u fiicanta nadaafada meesha bal ka waran dhiiggii dee laga sii daayo neefka iyo wixii oo dhan sidee loo nidaamiyaa dhiigga ilaa waxaa looda la gowracaa habeenka kol keliya toddobaatan neef sideetan neef baa la gowracaa toban balas ilaa labaiyo toban balas baa lagu gowracaa dhiiggaasi marka kolkaar buus gaadhaa waxaa ku furan ilaa shan iyo toban xabadoo baambalo biyaha ku furan biyahaas ayaa markaaba qaado oo nadiif ka dhiga meesha insha allah foosas loogu talagalay iyo meeladii biyuhu ee maraan oo ay dhiigga ku qaadaanna waa loo sameeye oo loo diya ilaa iyo ilaa iyo toban god oo meesha ku dhex yaalla baa jira oo kolkaa yarba dhiigga qaado oo fooska weyn ku shuba kaasna oo dhaafiya meesha ayaa jira markaa isla markaa yarba lama arko wax dhiig ahoo meesha si dul yaa lama lama arko meesha
dhinac kale dalka jabuuti ayaa ku tala jira mustaqbalka inuu iib geeyo oo uu dhoofiyo hilibka xoolaha la qalay walow dalka jabuuti aanu dhaqan xoolo tiro badan oo arrintaasi ka jawaabi karaa haddana waxaa soo baxaya beryahan dambe dhalinyar reer jabuutiya oo u xubsiibtay inay xoolo dhaqdaan waa kan mar kale agaasimaha shirkadda maamusha saylada iyo dabaxadda dalka jabuuti mawlid xuseen warsame oo arrimahaasi iga waramay horta waxa weeyaan muhiimadii dhan muhiimadda dhan ee aan meesha aan u hawsheeda u gallayba aan u maalgelinin waxay ahayd dhoofitaanka xoolaha nool taas waa tu annaga iyo madaxweynaha iyo dadweynaha dhanba nagu ah shay aada u qaaliya waxa weeyaan anagu waxaan rabnaa inaan xoolo dhoofino xoolahaasina alxamdulilah rabbilcaalamiin waqti way naga qaadatay iminka muddo saddex sanadooda way naga qaadatay haddaan afronin waqtigaasoo dhan waxaan kasoo shaqaynaynay meesha dhismaheygii iyo ansixintii in maslaxa jabuuti la ansixiyo wadanada hilibka qaadanaya ay ansixiyaan agreement wax la idhaahdo ayna siiyaan tii ogolaashihii waan helay alxamdulilah laba wadan baa ogolaashihi waan ka haynaa waa wadanka sacuudiga walaalkeena iyo wadanka masar labadii waaweyneed baan haynaa iminka waxaan hawsheedii aan dhammaystiraynaa insha allahu tacaala bilow maahay waan dhammaystiraynaa inaan hilibkii qaadno oon ku qaadno diyaaradda qaranka eer jabuuti aan ku qaadno taasoo agaasimahayga aada iyo aad aan u wada sheekaysanay oo iminka iyagana aan kontractkii kala saxeexanayno ay noo ogolaadeen wixii ka maqnaa diyaaradana ay buuxin doonaan insha allahu tacaala saasaan iyadana diyaaradda ku qaadaynaa iyagana intii u dambeysay baan hambalyana cabdiraxmaan baan horta usoo usoo jeedinayaa oo nala qaatay arrintaas si aan anaguna waa kaargooga eer jabuuti weeyaan marka waxa weeyaan waxaan leenahay waa laba shay weeyaan waxaan isku wadno wadankeenu markii u horeysay hilib laga qaado yo oo laga dhoofinayo waa shay qaaliya talabaadna waxa weya diyaaradeennii oon ka qayb galayno howlgalkaygii oo wakhtigan uu madaxweynuhu bilaabay in anaguna ka qayb galno qaybteedii oo kaargogii aan howlgelino oon hawsheenii ay noo fududayso jabuuti xoolo badan inta badan laguma dhaqdo dadkuna inta badan waxaad moodaa inaanay daneenba laakiin waxaa beryahan dambe la dareemay dhalinyar fara badan oo hawshaasi xoogu galay bal ka waranna tala ma siisaan gacan ma siisaan in lagu derdergeliyo dadkaasi reer jabuuti ee xoolaha dhaqanaya inay xoojiyaan dee tallaabooyinkaasi iniguna aad gacan ku siisaan
horta waxa weeyaan wax walba wakti bay leedahay ma og tahay waxa weya dhalinyartani dadkii u horeeyaan ahayn ba anagu haddaan kaala hadalo dhalinyartanna waa runo waan dardargelinay waana kula jirnaa gacanna waan kula jirnaa ballanqaadna waan u qaadnay waxa weeyaan waddanku xoolomala waa run laakiin waxaan idhi waar xoolaha aan qalayno wadanadani haddii maanta aan isdiidno waa in aniga niga helo sidiibay dadka badankoogu maanta in laba sannadood gaadhaysa saddex sannadoodba rag badan oo mas-uulaa oo wallaahida danaynayay xoolaha oo jeclaa maanta xoolo dhaqatay noqdeen way dhaqeen xoolihii taasina waxaan ugu sii ammaan weeyaan waxaanan ugu sii dadargelinaa inay ay sii wadaan ay kasii xoojiyaan intan in laeg si ay xoolaha wadanka marka laga waayo saddexda bilood aan sheegay ay u iibgeeyaan saylada xoolaha anagu aan qalaynana nuuc walba way leeyihiin dhayle iyo iyo neef weyn neef wasaani way leeyihiin inaan ka heli karna iyaga ay marka mudnaantana mudnaantana iyagaan siinayna hadduu ilaahay idhaahdo waa ballanqaadaan iyaga ugu ballanqaadayo anigu ahaan mudnaantana iyagaas kale sidaasna waan ugu ugu balyeenaya hawsha ay hayaan maanta
dhinaca dhoofinta xoolaha xoolo nool oo iskugu jira geel lo iyo adhi ayaa sanadadan dambe aad looga dhoofiyaa dalka jabuuti xoolahan badankiisa ayaa uga yimaada jabuuti xagga dalka ethoobiya iyadoo qayb kalena ay ka soo gasho xagga somalilan dalka jabuuti waxaa ku yaala maxjar keliya oo laga dhoofiyo xoolaha maxjarkaas oo loo yaqaan shirkadda abuyaaser waxay xarunteedu ku taallaa degmada laydhaa dameerjoog oo xagga bari ka xigta magaalada jabuuti xoolaha maxjarkaasi laga dhoofiyo ayaa u badan geel inkasta inkastoo ay jiraan qaybo kale oo iskugu jira adhi iyo lo xaruntaasi maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka jabuuti ayaa ku taalla goob ballaadhan oo xooluhu ay ku baahaan xerooyin kala duwan oo halkaasi ku dhex yaalla goobtaasi ayaa lagu eegaa caafimaadka xoolaha kadibna waxaa dhoofinta loogu talagalaa wixii bad qaba oo halkaasi kusii nagaada iyadoo lagu siinayo biyo iyo calafkii ay cunayeen xooluhu ilaa inta laga dhoofinayo jabuuti xarunta maxjarka xoolaha laga dhoofiyo ee dalka jabuuti oo loo yaqaan xarunta abuyaasar oo ah ninka mulkiilaha ee xaruntaasi leh oo u dhashay dalka yaman ayaa maalgeliyay xaruntan si uga faa'iidaysto dhoofinta xoolaha oo inta badan la geeyo dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyo wadamada khaliijka xaruntaasi oo aan booqday looma ogola warbaahinta iyadoo inta badan lagu eedeeyo xaruntaasi inay tacaddi ku hayso dadka ganacsatada ee xoolaha ka dhoofiya jabuuti mid ka mida ganacsatadii soomaalidee aan halkaasi kula kulmay oo dabcan ka gaabsaday inuu sheego magaciisa sababo la xidhiidha amniga hantida xoolaha kaga xaraysan xaruntaasi abuyaser ayaa iga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan maxjarkan laga dhoofiyo xoolaha ee ku yaala dalka jabuuti waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan macsharada waxaan ku dhibaatooyinkaan qabno waxaa ka mid a hadla-aan biyo la-aan iyo waxaan la yidhaha waashimaalinto kale ilaalin la-aan oo ayibaa ku cuntaa xerada dhexdeeda ku cunayaan xerada dhexdeeday ku cuntaa oo iminka dhaawacoodii meel walba yaalla neefafka dugaagu way cuneen ayaa laga qaadaya lacagtooda cidna lagama qaado cidiisma weydiiso markaanu kuwan ku wada hadallayna hebel hebel u tag hebel u tag hebel u tag dabeedna waanu daalnay waayo annagu xoolo xoolo wataanu nahay macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin xageed ka keentaan xoolaha xoolaha waxaanu ka keennaa soomaaliya geenu ka keennaa kale waaya adoo kale imka maxaad keentay halkan mageel baa maadhiba ma anigu waxbaaban ka dhoofiyaa waaya anigu kuwaa markii horena qoladan iminka wax ka dirta ayaan hoo nin wakiila baan u diraani oo xaggaa kuu jooga sacuudi arabiya jooga ayaan u diraa dhibaatooyinkaanu qabno waxaa ka mid a arigii aanu rarnay eanu tirada ku rarnay ee manaasiifta naloo qoray ee kadinkaa tirada kaga galay ee nalaga tirsaday oo markuu jiddo tag badh la waayayo badh
adhiga ad halkan ka rarteenba amba xoolihii ad halkan ka rarteenba badh la waaya markay halkii tagaan sacuudi arabiya tagaan maxaa ku wacan marka ma garan karayna ama dee baddaa lagu gura ama si kale loo isticmaalaa waayo awooduma lihin dekadaa jabuuto inaanu gallo oonu xoolaha raacno qof ma raacsataan ma nalooma ogola yaan inii ogoleen waxaan noo ogolayn dee nimanka macsharka haysta jabuuti maxay ka ogtay awooduma lihin dekada ariga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo deke laga qaado halkan macsharka aanu dekeda geynayno awooduma lihin nin sii raacab in wax la daadinayo un markabkuu fuulaya siduu yahay cidda diidaysaana waa maxjarkan abuyaasir macjarkan abuyaasir haddii meelaha kale ka warran meelaha kale miyaa la raacaa waa la raacaa berbere oo kale waa la raacaa nin walba waa xitaa waxaana lagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaalla meesha oo qaarna laga siiya boqol iyo konton doolar qaar toddobiyo toban doolar oo sidii la doonana looga iibiyo
wakti fara badan miyaa lagu hayaa halkan fara badanna halkan baa lagu hayaa fara badan geedahaasun baanu anagu aragnay in nalagu iibinayo dhibaatooyinkaanu qabna haddii dee wax laga qabanayo waa sidaa kadib waxaan xafiisyadooda iyo goobta maxjarka laftiisa ugu tegey mas-uuliyiinta maamula xarunta abuyaaser si aan wax uga weydiiyo dhibaatooyinkaasi ay ka tirsanayaan qaar ka mida ganacsatada xoolaha ka dhoofisa maxjarkaasi hase yeeshee waxay ka gaabsadeen inay isiiyaan wax faahfaahina iyagoo ii sheegay inaanay diyaar u ahayn inay wax jawaaba ka bixiyaan arrimahaasi intaas ayaynu kusoo gebagabaynaa barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinka yimid dalka jabuuti tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo aad buu mahadsanyay ramadaan muuse oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington